waana keesbet waa adeeg tiknolojiyadeed oo qamaar ah kaasi oo ay dhalinyaro fara badani kala kulmeen caqabado iyo saameyno xooggan oo dhinacyada waqtiga ah iyo caafimaadka haddaba sidee ayaa dhalinyarada looga wacyigelin karaa adeegsiga iyo isticmaalka one exbet cabdisamad xersi waxa uu ka mid yahay aqoon-yahanada ku sugan magaalada dhuusamareeb waxa uu sharaxayaa arintaasi aada iyo aada isleeyahay waa looga gaabiyey sababtoo ah waxaad dareemi kartaa one exbedkan dhalinyarada noocyadeeda kala duwan xitaa mararka qaar waxaa jirta ciidanka dowladda laftirkooda inay isticmaalaan oo dhibaatooyin badan ay markaasi ka gaartay oo qaar xataa ay kaliftay in nafta loo gooyo oo bahalkan dhibkiisa uu yahay marka waxaas leeyahay waa laga gaabiyey aadaa weliba looga gaabiyey dowladda doorkeeda waa door iska cad waxayna tahay in wasaaradda isgaarsiinta ama wasaaraddaasi ku shaqada leh one expeedka ay dalka ka mamnuucdo sidaan ognahay axmedow waxaa jira wadamo badan oo laga mamnuucay in laga isticmaalo abkaas ama applicationkaas taasoo markaasi dowladahoodu ay sameeyeen wax la yidhaahdo control ama xadid xadidnaan wax la yidhaahdo marka dowladda waxaa la gudboon in ay ka xanibaan wadanka wax kastoo dhib u keenayo gaar ahaan one exbeedka marka hore dhalinyarta aan ka hormaro waxaan ugu baaqayaa in waxaa leeyahay niyahow ninkii waxbartay ninka kale oo markaasi aan waxbaranoo waqtiga u saamixin ha ka wacyigeliyo dhibaatada uu leeyahay applicationkan ama one exbeedka dowladdana waxaan leeyahay in ay markaasi indhaha ku hayso oo ay la socoto waxa ka dhex socda gaar ahaan dadka markaasi ku shaqada leh one exbeedkan in ayagana ay ama xanibaan ama ay xal kale u keenaan sidaas ayaan dhihi lahaa waxaa jira dhalinyaro badan kuwaasi oo dhibana u ah adeegsiga iyo isticmaalka qamaarka loo yaqaano one exbet waxaa dhalinyaradaasi ka mid a axmed maxamed xersi waxa uu sharxayaa khasaarihii uu kala kulmay isaga oo dhalinyarada galmudug uga digay in ay ka feejignaadaan isticmaalka adeega one exbet waxaan kala kulmay one exbet dhibaato aada xoogan oo ay ka mid tahay in maaragtay horta one exbed waxaan kusoo jiray muddo adiga sideed sana isticmaalayay sideeddaa sano khasaare mooye horta faa'iido kalama kulan baaqayga waxa waaye dhallinyarada aan u jeedinayo bahalkaas one exbed la yidhaahdo iyo geemanba leenbed one exbed waa badan yihiin ilaa toban nuuc waaye one exbed keliya ma ah toban nuuc waaye marka inay iska daayaan oo ay aakhiradooda iyo adduunkoodaba ay ka fakeraanoo bahalkaas uusan faa'iido ku jirin waa soo aragna anigaana sideed sana isticmaalayay wax faa'iidaa ma kama haayo aan khasaare ahayn marka dhalinta waxaan ku wacyigelin lahaa kala talin lahaa inay iska daayaan wanagsibadka uusan faa'iido lahayn waana la soo arkay inuusan faa'iido lahayn haddana dhalin badan oon ku jirtaan aqaanaa waana ka wacyigeliya
adeegsiga qamaarkani waxa uu dhalinyarada ka saameeyaa dhinacyada caafimaadka iyo wakhtiga waxaana jira dhalinyaro geliyey hantidooda deetana ku khasaaray kabacdina isku buuq caafimaad kala kulmay